laanta af soomaaliga idaacadda v o e washington ayaad dhegaysanaysaan e fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba sidaad ulantihiin dhegeystayaasheedu idiin leenahay haatanna cabdicasiis xuseen cusmaan iyo barnaamijkii martida mikrofoonka kusoo dhowaada
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti iigu ah safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali ameerika safiirka ayaan wax ka weydiinayaa xaaladda soomaalida ku nool dalka kenya iyo weliba qorshaha dibcelinta qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha dalka kenya ugu horeyn mudane maxamed cali ameerika kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa tahay mudane marka ugu horreysa waxaan doonayaa intaanaan gaarin qorshaha dibcelinta qaxootiga soomaaliya iyo wadahadallada labada dhinac dowladaha soomaaliya iyo kenya bal marka hore inaan wax kaa weydiiyo sidaan la soconno toddobaadkan waxaa magaalada nairobi maxkamad ku taala la hor keenay afar nin oo soomaali ah oo dowladda kenya ay sheegayso in ay lug ku lahaayeen ama taageero ay siiyeen dadkii ka dambeeyey weerarkii westgate ka dhacay bishii sebtember xogta idinka safaaradiina aad kala socotaan afartaasinina maxkamadda la keenay meesha lagu soo qabtay iyo dacwadaha lagu eedaynayo intay leeg tahay waxaan meesha ka waayey afartan nin oo soomaali ah waxaa lagu soo eedeeyey inay qayb ka hayaan ama ay gacan siiyaan dadkii kolka geystay xun geystay kasafaardaan waa ognahay hadda maxkamadda waa soo saray welina dacwada ma dhamanin annaga waxaan naftan waxa weye in haddii ay dad dembigaal yihiinna la keeno wixii cadeemo ah haddii dembiga mataqaana ku cadaatana la xukumayo ayaan ayaan loo keenyahay waa gartay marka qabashadoodii iyo maxkamadayntoodu siday ku bilaabanayeen iyo dacwadaha lagu soo eedeeyeyba intaasi ma laydinla socotay idinku safaaradiinu ma ka war haysaan safaarada annaga waan ka war haynay marka soo qabat soo qabtay waana la soconaa ilaa oo ka dhamaatana waa la socon doonaa waxaan anaga waajibkana saar waxa weeye xoriyadooda ama ama mataqaana meel loogu dhicin oo si sharci ah loo loo marsiiyo maxkamadda saas u sheegeen haddii dembiga kusoo ogay ay ku cadaatana la xukumi doono haddii ayna ku cadaanin lasoo degi doono ayaan ka codsan maxkamadda kenya wana naga aqbasha insha allah waxaan jecelnahay aan in mardow ee dhamaato maxkamaddaas waa tahay qareenno markaasi afartan nin u doodaya iyagu ma haystaan oo ma jiraan qareenno u doodaya marka ma idinkaa u dalbay mise dowladda kenya iyada ay siisay dowladda kenya ayaa ayaa ayaa mataqaana ayaa u dalatay iyagana way ku qanacsan yihiin annagana saan ku sheegay mar kasta oo la keeni doono ama la keeno maxkamadda safaaradda qof kamid ah ayaa ayaa jooga oo annagana mataqaana waan la soconaa oo haddii raalli ku ahayna waxaan u sheegnay in annaga inta awoodeena aan qalin u qabanayno laakiin haddeertaan inta noo sheegeen waxa weye in haddeertaan oon wax dhib ku qabin qaynada loo qabtay waa gartay mudane cali america weerarkii westigate ka dhacay wixii ka dambeeyey kolley baadhitaanuun baa socday dowladda kenya hadday noqon lahayd iyo weliba dowlado kale oo caalamka oo gacan ka siinayay laakiin ilaa iminka si rasmiya looma soo saarin weerarkaasi cidda geysatay iyo faahfaahin la xiriirta aan ka ahayn afartan qof ee toddobaadkan maxkamadda la keenay safaaraddiina idinka iyo dowladda kenya macluumaadka aad dadkii weerarkaasi ka dambeeyey aada idinku wadaagteen muxuu yahay haddaad nala wadaagi kartid wala sababto wixii anaga markii waxa dhaceenna ka dowlad ahaan iyo safaaradda mataqaana waan dhaleecina maanta u heysay inaan waxaan aan kabanahay dadkii meesha ku dhintay waa ogtahay oo kenyaanka ahaa waa ogtahay qof soomaaliya ku dhintay iyo dhaqankoodna ay ku dhaawacmeen wixii laakiin hadda waxaa socda baaritaan baa socda hadda anama sheegi karo meesha marayso dowladda kenya ayaa wada annaga waxaan sugaynaa keliya markay soo dhameeyaan baaritaanka hadda la wado laakiin ka dowlad ahaan udandeys baan nahay udansax baan nahay waan u tacsiinay wixii aan la qaban karana oo oo tacli oo mataqaana aan ognahay ama aan la shaqeynana waa waa waa la qabsanaa insha allah
dhinaca kale markaan eegno safir waxaa jira qorshe dowladda kenya ay dooneyso in qaxootiga soomaalida ee xeryaha ama dhadhaab ama dhinaca kakuma jooga in soomaaliya bal la bilaabo sidii dib loogu celin lahaa waxaa jiray wadahadallo labada dowladood dhex maray siday ugu maqaalaana waxaa jira shir beritoole magaalada nairobi ka dhici doona oo arintaasi la xiriidha bal maxaad nooga faahfaahin kartaa shirka beritoole cidduu dhex marayo iyo waxa looga hadlayo iyo waxa la filaya inay kasoo baxaan beritoole waxaa la sareexi doonaa heshiis ay mataqaana wada gaari doonaan wada gaareen dowladda soomaaliya dowladda kenya iyo iyona siaal ardayda qaybta uqaad qaxootiga ayaa wasiixi doona waxaana meesha joogi doona iyagana wadamada deeqaha bixiyo oo heshiiska waxaa kamid ah in dadkaas ciddii rabta inay si ciida mas-uulinimo ah ama voluntary ah in gacan la siiyo meeshay ku laaban lahaayeen qaarkood waxay ahaayeen daacsiyaha jira qaar waxay ahaayeen mataqaana beeraley iyo iyo mataqaana in gacan la siiyo oo ayna laabanin iyagoo farmarin marka heshiiska berri toole labada dowladood ay gaari doonaan wuxuu noqonayaa in lagu heshiiyey in qaxootiga soomaalida ee kenya jooga kuwii diyaar u ah si mutadawacnimo inay dalkii ku noqdaan in dib loo celiyo sidaasaan u gartay saas wey saas waaye qof qasab lagu celinayo ma ma jirto anagana inaan gacan ka siino ciddan halahaana gacan laga siiyo meesha ku laaban lahayeen iyo meesha digi lahayeen iyo iyo iyo guryahooda mataqaana in loo diyaariyo ayay tahay macnaheeda mida kale lama haddii beri la seexo in beri dambe ama maalinta xigta dadkaas ay laaban doonaan waxaa ka horeysa in loo diyaariyo meelahooda dabcan dadkan dad waxay ahaayeen guryale oo oo oo guryahoodana mataqaana in loosoo diyaariyo in la diiwaangeliyo wax badan baa ka horeysa laakiin ra'yigaas in lasoo qaato ayagana loo sheego in wadankooda ay ku laaban karaan waa tahay marka goorma haddii heshiiska berri toola la saxeexo la filayaa in qorshahan uu hirgalo oo dadka diyaara inay noqdaan soomaaliya dib loogu celin doonaa soomaaliyana xaggeed idinku jeceshiin in dadkaasi ay ku noqdaan ama xaggeed rabtaan in aad u diyaarisaan inay dadkani kusoo noqdaan walaad wakti macyama ma jiro qofkana dadkana waxa weye waxa waaye meelay ka yimaadeen guryahooda iyo cid kasta magaalada iyo meesha ka yimid ayuu ku laaban doonaa qof meel aan rabin ama mataqaana magaalo ay deganeen lagu celin doona ma jirto dadka waa diiwaangelin doonaa cid kasta waa lawadiin doonaa meeshay deganaayeen iyo xarun deganaayeen maxaan kuu sheegana in waxaa dhicaysa xataa gudahooda loo diyaariyo ay ku laabtaan waxti shilaadna ay ay ay mataqana noloshooda kusoo ceshisaana la siin doono waa tahay marka dadka aad britole ku heshiinaysaan inay dib u noqonayaan ee la leeyahay waxaa la siinayaa taageero iyo gacan qabasho ma lacag caddaanaa jirta oo idinku aad qorshaynaysaan labada dowladood heshiiskay gaarayaan ku jirta in dadkan la siiyo farta laga saaro si ay dalkii ugu noqdaan hadda ani lacag iyo iyo iyo iyo alaab iyo wax kale ma dhigi karo laakiin muhiimadda rabeeye dadkaas atiga ah oo laabanayo oo oo labaatan sano kadib gurihooda ku laaban doono ma doonayno inay mataqaana ayagoo faramaran meesha tagaan waa tahay marka ma la og yahay tirada soomaalida qaxootiga ee kenya joogta ee aad is leedihiin si mutadawacnimo ah soomaaliya dib way ugu noqon karaan tiradaas ma haysaan annaga sanadkii hore december ilaa iyo mataqaana bilihii u horeeyey aan dhihi karo ilaa april safaaradda soomaaliyeed ee hadda kenya ee nairobi dad badan oo qaxootiha ayaa noo yimid oo si soodicmaha rabay inay u laabtaan la weydiiyey ciraaqaha lagu safro waa gacan ka siinay numberka hadda ahayno ilaa iyo labaatan iyo laba kun labaatan iyo kow kun labaatan iyo kow kun ayuu ahaa inta xalay oo mataqaana laabatay oo iyagoo qasab aan ahayn oo voluntaria ku baxday marka hadda laakiin markala beri waxaa la saxeexo waxaa la samayn doonaa diiwaangelin dadka waa la wareysan doonaa markaasaad ogaan doonaa cidda
waa gartay sida nagu maqaala waxaa jira qaxooti muddo fara badan deganaa kenya oo aan diyaar u ahayn inay soomaaliya ku noqdaan sababaa ugu wacan tahay amni darada soomaaliya iyo weli colaadaha taagan iyaga maxaa laga yeelaya xaaladooda maxay ku dambeynaysaa kuwa kale kuwa kale saa kuu sheegay dowladda kenyana waa bushahay qaramada midoobana uncr na way goliy annagana waa waa waa waa golnahay waa ka hadalnay in ciddi rabta inay joogto ay sii joogi doonto sidii loo caawinayo jonathan loo caawini doono saas ayaa go-aanka la gaaray meeshuna ay joogaan waa tahay ugu dambeyntii sacaad safir sidaan la soconno kenya haatan dhinaca amniga walaac baa ka haysta oo siyaasiyiinteeda iyo dadka kenya waxay farta ku fiiqayaan soomaalida dalkaasi degan oy leeyihiin iyaga amni darada ka dambeeya oo sidaan la soconno qaraxyadii haddaba iyagaa lagu eedeynaya marka adigu safiirkii soomaaliya tahay ee meesha joogay sidee looga bixi karaa bay kula tahay shakigaas iyo walaacaas dibna loogu soo celin karaa kalsoonidii intaa waaye hadda berihii u dambeeyey qaraxyada ka dhacay magaalooyinka waaweyn nairobi iyo mombasa iyo meelaha kale dabcan soomaali ayaa lagu eedeeyey annaga safaarad ahaan dowladda kenyana waan ugu tacseenay waana ka xunahay wixii dhacay dad ku dhintay waxaan kaloo laakiin annaga aan aada uga xunahay aan markaas sheegnaa in ayna wanaagsaneyn in wixii dhaco ama mataqaana qaraxii dhacaba ilaahdo waa soomaali waa soomaali waa soomaali soomaali halkan way deganaayeen markii wadanka ka dhacay laaka sukeeyo ilaa inta dambeysay kenya way bogeen dowladda kenyana dadalkeeda waa ku mahadcelinaya inay ogolaadaan in halkaa ka yimaadaan axaati kalima halkaa waxaa degan arday waxaa degan xisito oo lacag geliyey maal geliyey intaas milyan doolar halkaan ku haysta shaqeysta cashuur bixiya oo sharci ilaaliya marka in la yihahdo dadkaas waxa weye waa dad mataqaana dhibkeelaya ama ama ama ama argixis ah waa qalad dowladkeena waa usagnay ayagana waxaan usagnay in ay sharciga ilaaliyaan in haddii arkaan dad iyo sadex maanaya oo rabo inay wax qariyaan waxsigaan inay dowladda kenya hayadaha amniga u sheegaan la kaabsadaan marka ayaamaha dambe way sameynayeen dad soomaalida ugu mahadcelinaya laakiin amerika safaardahan ama dowladaba marnaba ma aqbali doono mana yeeleyno in la yidhaahdo soomaali oo dad ayaa waxaa ka dambeeya ama samaysa annaga labada dowlad maxayad baa ka dhexeeya oo wixii macluumaada oo hadda amniga waa iskaasanaynaa haddii aan rabna laakiin arrintaana waa ka hadalay marka waxaan rajeynayaa in aynan soo soconin waxaan aynan markaa sii soconin aynan dhicin in qof kastoo soomaaliya lagu bartilmaameysto
waa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane maxamed cali ameerika aad mudan
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti igu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali ameerika intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan gebi ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo